iyadoo magaalada jowhar soo gaareen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka islamarkaana ay wadaan dadaalo lagu doonaya in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ayaa waxaa arrinkaasi soo dhaweeyey guddoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baarey guddoomiyaha ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin qabsoomidda doorashada qof iyo cod islamarkaana ay wadaan qabanqaabad ah in ay jowhar ka qabsoonto doorashada qof iyo cod guddoomiyaha oo ka hadlaya arrinkaasi ayaa yidhi doorashooyin kala duwan ayna magaciisa soomaaliya ay soo martay khaasatan hirshabeelle run ahaantii hirshabeelle ammaan way ka dhan tahay waxaad og tihiin hirshabeelle madaxweynaheeda iyo dowladdiisaba in ay u guntadeen iyagoo iskaashinayeen odayaasha dhaqanka doorashooyin hufan oo madax bannaan oo xor iyo xalaal ah ayaa ka dhacday walow doorashooyin dad badan ay ahaayeen tan hadda ugu dambaysay golihii deegaanka ay ahayd xubin kastaba waxaa soo dooratay shan xubnood shantaas xubnood ee soo dooratayna waxay doorteen guddoon oo aniga ugu horeeyo waxayna ku dhacday si xor iyo xalaal ah waxaan saaranahay sida daaya aan sheegayba sida da aan sheegay waxawaaye waxaan saaragnaa aniga doon oo naaqoodii ka yahay madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudan cali guudlaawo xuseen oo ah in doorasha qof iyo cod aan u baxno ama u dareerno diyaaraan u nahay sida ay odayaasha ay caddeeyeen ama ka muuqataba waxaan jeclaan lahay in faahfaahin fiican ka sii siin kolbaani waa dareemaa qaabka ay tahay waxaanu horkici doonay haddii aan nahay hirshabeelle gaar ahaan degmada jowhar aniga iyo golayga deegaanka waxaan horkici doonay hanaan kasto ee ku habboon in qof iyo cod oo xor iyo xalaal oo ku dhacdo waana naga go-an tahay sida uu horkacaayo madaxweynaheenna dowladda hirshabeelle hirshabeelle inay ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah tan adeerkee xasan sheegina madaxa meelna ka xiiran meelna weli timaha ku yaaliina waa dareemaynaa madaxweynaha waxaa ka go-an in oo madaxaan la wada xiiro waa la wada xiiraa waa dagaalamaynaa dagaalaan u necbahay aniga laakiin aniga dabagaabkiibaan qaadaha marka waxaan soo dhaweynaynaa guddigeena sharafta leh waxaan la shaqay doonaa si dhow anigoo ku hadlaayo codka shacabka reer jowhar gaar ahaan golaha deegaanka iyo xubnihiisa kala duwan waxaan leeyahay waxaan aydsannahay doorasho xor iyo xalaal ah hadalkan guddoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baare ayaa ku soo aadaya xil lagu wado in ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah